maamulka jubbaland iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya horumarinta adeegyada bulshada ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay dadaallo ay dib ugu dhisayaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaalada kismaayo waxaana meelaha hadda dib loo dhisayo ka mid ah suuqa weyn ee kalluunka ee magaalada kismaayo kaasoo loo dhisayo hab casri ah wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray dadaalada dib loogu dhisayo suuqa kalluunka ugu weyn ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale suuqa qudaarta oo xilli hore ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka jiray magaalada kismaayo ayaa qayb ka ah dadaalo lagu doonayo in lagu horumariyo adeegyada bulshada ee magaalada kismaayo kuwaasoo ay maamulka jubbaland ka taageerayaan hay-adaha beesha caalamka ee dhanka horumarka ka shaqeeya ee ka howlgala magaalada kismaayo dayaca iyo burburka ka muuqday suuqa kalluunka oo ku yaala xaafadda calalaya ee magaalada kismaayo ayaa waxaa markii hore dhibaato ku qabay ganacsatada kalluunka iyo dadka usoo dukaamaysatada suuqa waxaana dhaqaalaha ku baxaya dib u dhiska suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo maamulka jubbaland ka taageeraya qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada kismaayo kuwaasoo guddoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajilc uu uga mahadceliyey taageerada ay ka geysanayaan arrimaha horumarinta adeegyada bulshada ee magaalada kismaayo suuqan oo ah suuqii ugu weynaa magaalada kismaayo oo runtii muddo badanna aanu sugaynay in shaqa laga qabto waxaan u mahad celinaynaa dowladda jarmalka iyo hay-adaheeda samafalka oo hadda jsad nagala joogto oo ku bixinaya kharashka lagu dhisayo halka waxaan kaloo iyadana u mahad celinaynaa hay-adda mersicoob oo gacanta leh ama dhisiddaa iyadoo qabanaysa shaqadaas iyo ciddii kaloo ka qayb qaadatay suuqa waa ujeedaan saaka meel bannaan baynu joognaa waxaan rajaynaynaa markaynu furayno sidata si ka duwan inaynu haddii allaydma ugu nimaadno aad iyo aad baan umahadsantihiin waa waa hambalyaan leenahay wixii aanu sugaynay muddo dheer weeye insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu si dhaqsa ah isagoo diyaara aynu u furo suuqan kalluunka oo qaybo kala duwan ka koobnaan doona ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan hal dhibic hal milyan oo dollar taasoo maamulka jubbalandna ay ka taageerayso dowladda jarmalka sida uu sharaxayo wasiirka kalluumaysiga maamulka jubbaland ibraahim xasan cabdi suuqa ugu weyne kismaayo waa suuqa weyne calaley suuqaasi muddo buu dayax dayaxanaa marka waxaan ku dadaalnay in bal hay-adaha deeqabixiyaasha inaan la sameyno xiriiri kadib waxaa suurtagal noo noqotay inaan hay-adda g i z xiriirka wada leenahay xiriir wada sameynay wadahadal dheer muddo hal sano aan wada hadlaynay inay bal suuqaas kalluunka inoo dhisaan kadib waynoo ogolaadeen inanoo dhisaan laakiin ilaah wuxuu tawfiiq nagu siiyey inaan ku darsano suuqa kalluunka suuqa hilibka khudaarta caanaha iyo suuqa hoydheyda ina loo dhiso waynaga ogolaadeen waa tii hadda suuqa la burburiye la dumiyey shalay waad ujeedaan waxaan madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhagax dhigay insha allah suuqaasi waxaan umaleynayaa hadda diyaar waan loo dhisaya waxaana lacagtan ugu deeqay wadanka ama g i z ama dowladda jarmalka waxaana ku bixi doontaa one point one million ayaa ku bixi doona suuqaasi suuqaas wuxuu yeelan doonaa sida hore aan ugu sheegay intaas baahida suuqyada laga rabo dhammaantood ayuu yeelan doonaa wax walba dukaamo badan uu yeelan doonaa kalluunka keligii wuxuu yeelan doonaa boqol miis oo dukaamo yaryar boqol hilibka ilaa dhowr iyo siddeetan dukaamo ayay ku yeelanaysaa ama miis khudaarta iyadan dhowr iyo konton hudhey iyo caanane ayuu yeelan doonaa wuxuu yeelan doonaa kale maqaayad oo hal mar ay ku qadin karaan ku qaraxda soddon qof madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo dhagax dhigay dhismaha suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo oo sheegay in deegaanada jubbaland ay ka socdaan mashaariic kala duwan oo dhanka horumarka ah ayaa sidoo kale hay-adaha caalamiga ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska adeegyada horumarinta iyo gargaarka bani aadinimo ee deegaanada jubbaland hay-adda g i z waan u mahad celinaynaa hay-adda fulnes mercy coobna ayana waxaan leenahay sidii qorshaha iyo naqshadda aad u qaadatay waxaan ka codsanaynaa inaad sidii aada u fuliso jubbaland mashaariic fara badan horumareed baa ka socda hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarinta iyo gargaarka bini aadinimo annaguna wixii karaankayga ah inaan waxa fududayno kana qayb qaadanaa diyaar una haddaan nahay dowladgoleedka jubbaland inkastoo ay jiraan xarumo badan oo ku burburay dagaaladii sokeeye oo ku yaala magaalada kismaayo islamarkaana uu maamulka jubbaland dib u dhis uu ku sameeyey ayaa haddana waxaa sidoo kale jira xarumo kale oo dawli ah oo weli burbursan kuwaasoo dayactir u baahan khadar maxamuud xareed v o a nairobi